subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sidii aad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalkani maraykanka barack obama ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay ee donald trump aanu ahayn sida dad badan aaminsan yihiin qof fikirka iyo falsafadda raaci doona balse uu yahay hogaamiye aragtidiisa ku salayn doona waaqica iyo xaqiiqada haatan jirta obama ayaa tilmaamay in arrintani ay saameyn ku yeelan doonaan dadka wanaagsan ee ku hareeraysan madaxweynaha cusub ee lasoo doortay isagoo shir jaraa'id qabta haddaba shir jaraa'idoo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryaheena jamaal axmed cusmaan madaxweyne barack obama ayaa sheegay in dhawaaqa wanaagsan aysan had iyo jeer aale samaynayn siyaasad wanaagsan hadalkaas ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad tan iyo markii madaxtinimada dhowaan uu ku guulaystay donald trump waxaana madaxweyne barack obama uu sheegay in trump uu noqon doono hogaamiye waaqici ah inta ay hareerihiisu joogaan dad wanaagsan obama ayaa sheegay in waddanku uu gaarsiiyey marxalad ka wanaagsan sida uu ahaa sannadkii laba kun iyo sagaal markii uu xilka la wareegayey dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay inuu qarka u saarnaa burbur xooggan oo niyadjab keeni karaya waxa uu sheegay in trump uu helayo wakhti iyo firaaqo uu ku samayn karayo go'aanno xigmado ku dheehan madaxweyne barack obama ayaa sheegay in dadka ka soo horjeeda trump ay garwaaqsadaan in sida ay wax u dhaceen ay tahay siday dimuqraadiyaddu u shaqayso waxaana uu intaasi ku daray in ay trump u daayaan inuu gaaro go'aanadiisa isagoo sheegay in dadka maraykankahi ay ku xisaabin doonaan waxa uu donald trump uu qabto barack obama ayaa ka hadlay sidoo kale xidhiirka neeto iyo maraykanka xilli trump uu muddo dhowr jeero hore mugdigeliyey xidhiirka labada dhinac wada sheekaysigaygii ee madaxweynaha la doortay waxa uu ii muujiyey xiiso weyn uu u hayo inuu sii wado mabaadi'da xidhiirka istaraatiijiyadeed marka mid ka mid a fariimaha aan awoodo inaan gudbiyo ayaa waxay tahay ka go'naanta wada shaqaynta neto waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay mid ka mid ah howsha ugu muhiimsan ee aan gudbin karo inta aan ku jiro safarkayga inay tahay inaan gaarsiiyo neto inaysan jirin inuu nusqaame marka ay timaado ka go'naanshaha maraykanka ee xidhiirka neto iyo xoojintiisa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa u safri doona dalalka jarmalka griiga iyo beru isbuucan aad ayuu mahadsanyahy jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobayey shir jaraa'id oo madaxweyne obama uu qabtay ka hor inta aanu safar caalami ee ugu dambeeya u gelin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a